ra-iisul wasaaraha britain boris johnson iyo xogeeyaha maaliyadda riishi sunak ayaa la ganaaxay kadib markii ay ka qayb galeen xaflad dalasho xilligii lagu jiray xayraadda xanuunka covid sagaal iyo toban ee dalka ingiriiska ra-iisul wasaaraha ayaa xaqiijiyey in uu bixiyey ganaax la xidhiidha inuu jebiyey sharuudihii xayraadda ka qaybgalkii munaasabadaas oo lagu qabtay xafiiska wasiiradda sagaal iyo tobankii juun ee sanadka labada kun iyo labaatankii warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa london ka soo diray wariyaha v o e da ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ra-iisul wasaaraha iyo xogayaha maaliyadda iyo xaaskiisa ayaa saddexduba bixiyeen raalligelin laakiin labada mas-uul midkoodna ma uu sheegin inay iscasili doonaan ra-iisul wasaare boris johnson oo arrintan ka hadlaya ayaa sheegay inuu si dhaba u aaminsan yahay inaan laga filaynin dacdadan waxaan aaminsanahay ayuu yidhi inay mas-uuliyad dheeraad ahi fuushay sidii aan ugu adeegi lahaa bulshada britain lix saacadood kadib markii la ganaaxay xogayaha maaliyadda ayaa isaguna sheegay inuu si dhib ah u dareensan yahay carada dadweynaha inuu ka qayb galay xafladaasi iyadoo dalku ku jiro xayiraadihii xarunka covid sagaal iyo toban oo malaayiin qof aanay suurtagal u ahayn inay soo booqdaan eheladooda iyo saaxiibadooda cusbitaalada ku jiray xilligan adag mas-uuliyaddeedu waa inaan shaqada la ii igmaday si mas-uuliyadda hufani ku jirto aan uga soo baxaa ayuu ku yidhi qoraal uu warbaahinta siiyey ganaaxyadan ayaa yimi kadib baadhitaano ay booliiska london sameeyeen oo ku saabsan in mas-uuliyiin dowladda ka tirsan ay jabiyeen shuruucdii u taallay xayiraadda xanuunka covid sagaal iyo toban hogaamiyaha xisbiga mucaaradka kier zema wasiirka koowaad ahna hogaamiyaha xisbiga s n p ee mandaqada scotland iyo wasiirka koowaad ee mandaqada welashka mark dredfor oo ka tirsan xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka ah ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta codka dheer ku sheegay in ra-iisul wasaaraha iyo xogayaha maaliyadduba xilka iska casilaan halka ay dhammaan xisbiyada mucaaradku dalbeen in xildhibaanadu si deg deg ah uga soo noqdaan fasaxa ay ku jiraan si looga wada xaajoodo ganaaxa mas-uuliyiintan la saaray saameyn intee leeg ayaa haddaba oo kiiskan ganaax ahi ku yeelanaya dowladda ra-iisul wasaare boris johnson su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed ibraahim herari oo ah falanqeeyo degan magaalada glasgow ee mandaqada scotland boris johnson waa ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey isagoo xilka haya dembi galay ganaaxa la ganaaxayna de waa sumcaddarra ayay u tahay laakiinse waa hogaamiye nasiib badan oo waxay qaar kale xukunka ku waayi lahaayeen ayuu isagu had iyo gooraale ka badbaadaa baarlamanku hadda fasax ayuu ku jiraa hogaamiyaasha mucaaridka ah ee hadda ku baaqaya inuu xilka ka degaana u malayn maayo inay cididheg shalaq u siinayso oo la dhegaysanayo cidda keliyata ee xukunka hadda ka tuuri kartaa waa xildhibaanada xisbigiisa oo waa inay afar iyo konton xildhibaan ama boqolkiiba shan iyo toban ay dalbadaan cod kalsooniya oo ay warqad u qoraan gudoomiyaha xildhibaanada xisbiga talada haya ee conservativeka ee graham brady kuwaasina waraaqahaasi may qorin oo xitaa markii culayska ugu weynaa uu saarnaa sanadka bilowgiisii dee codka kalsoonida waxaa dalbaday oo keliyaata lix iyo labaatan xildhibaan laakiinse waxaa jawiga si weyn u bedeli kara tallaabada xigta ee uu qaado wasiirka kale isaga lala ganaaxay waa wasiirka maaliyadda rishi sunak boris johnson ayaa sheegay in markii lagu casuumay xafladda dhalashada aan u arkayn inuu jabinayo sharciga booliiska ayaa kiiskaas caddeeyey ayuu yidhi si buuxdana waxaan u ixtiraamayaa natiijada ka soo baxday baadhitaankii ay sameeyeen xilli adkaa oo dhammaan dalka britain lagu jiray xayiraadaha xanuunka covid sagaal iyo toban in mas-uuliyiinta dowladda ugu sarreysa xaasaskooda iyo shaqaalahoodu ay ka qayb galaan munaasabad dalasho waxay boris iyo dowladdiisa ku noqotay falaari gelbilasho kaagama godo sida ay dad badani aaminsan yihiin mas-uuliyiinta mucaaradkuna waxa ay doonayaan inay uga faa'iidaystaan inuu xilka iska casilo ama uu ku dhawaaqo doorasho aan xilligeedii la gaadhin laakiin waxa muuqata inaanu ra-iisul wasaare boris johnson dhegta u jalaq siin arrinkaasi cabdi xaafid cawir ismaaciil v o a london